إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weeraro lagu qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya dowladda turkiga ayaa dalkeeda kasoo tarxeelaysa dad soomaali ah xilli uu turkigu la wareegay ilihii dhaqaalaha soomaaliya dowladda federaalka ayaa mar kale qaratay inay kaalinta koowaad kaga jirto musuq maasuqa adduunka iyadoo geesta kala sheegtay inay ka jeesatay diinta islaamka walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kulan cilmiyeed u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada haweenka ku dhaqan degmada salag leh ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee furmaha hore ku sugan ciidamada xukuumadda mayanmar ayaa nolosha ku gubay kow iyo toban ruux iyagoo tacadiyaad kalena ka geystay gudaha waddankaas dowladda turkiga ayaa shaacisay in weerar ka dhacay ciidamadeeda lagu dilay waddanka ciraaq إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weeraro lagu qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada kenya kaas oo ku yaala deegaanka qooqaani dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay saldhiga ay ku sugnaayeen ciidamada kenya mana aanaan helin tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ay la kulmeen ciidamada kenya ciidamada kenya ee kusoo duulay soomaaliya ayaa la kulmaya weeraro joogto ah oo kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose dowladda turkiga ayaa dalkeeda kasoo tarxiilaysa dad soomaali ah xilli uu turkigu la wareegay ilihii dhaqaalaha soomaaliya faahfaahin ku aadan maxamed cali ayaa soo jeedinaya soomaalida ku nool magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga ayaa wajahaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan dowladda waddankaas dowladda turkiga ayaa bilowday in dalkeeda ay kasoo tarxiisho dadka soomaalida ah ee ku sugan halkaas haddaba waa kuwan qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada ankara oo ka waramaya dhibaatooyinka ku haysta dalka turkiga boolisku waxay soo qaadanayaan gaadhi waddaday dhiganayaan soomaaliday ku ururinayaan dabadeedna maxaa dhacay waxay odhanayaan waxaa la sameeyey sharciyo feega inay kuwiinu sax yihiin iyo inay khaldan yihiin baanu kala eegaynaa dabadeedna waxaa lagu geynayaa meel saldhig ah marka sharcigaaga la hubiyo in uu saxan yahay waxaa lagu odhanayaa hore iska tag ee iska tag suuragal maaha ee meeshu waa kale fog tahay meeshaad iga soo qaadeen geeya maya aday kuu taalla adaad sidaa doontid yaal laakiin anna waanu waad naga fasaxanta qofka kalena waxay ku odhanayaan waddanka intaa kaga bax soddon casho toban casho qaar dhallan oo umula ah oo yidhaahdeen kaga bax saddex cashona waa la arkay xukuumadda ayaa sidoo kale albaabada isugu dhifatay xarumo ganacsi kuwaasoo ay lahaayeen dadka soomaalida ah iyadoona dadka lagu amray inay ka guuraan goobahooda ganacsi mid ka mid a ganacsatada ayaa ka warbixinaya sharci dhibaato ku haya ganacsiga soomaalida oo sabab u noqday in la xiro xarumahooda waxaa jirto wax la yidhahdo janish myism ama world parliament warqad iqaamad sidaa la yidhahdo oo ganacsiga loo ogolyayo warqadda waxay leedahay markaad akhriso qaanuunka wuxuu leeyahay markaad akhriso qofka ajnabiga ah waa inuu shaqaalaysiiyaa hadduu qof ajnabigu yahay waa inuu shaqaalaysiiyaa shan qofood oo turki ah okay aniga ganacsi baan leeyahay markaan aniga qof soomaaliya ka shaqaalaysiiyo haddaan shan turki dul saaro qofkii labaad ee aan keena aan shan dul saaro yani awooddaa ma lihi oo yani cid ka bixi kartaa ma jirto laakiin waxyaale iska tasaahulaad abaa jiro la sahalsiiyo ay ka mid tahay markaad qofka uu haysto warqadda jaalishmaayaga ah ee loo yimaado ama dowladda ay timaado tirado aaway warqadihiini warqadihii uu soo hordhigo aaway jaalishmaayagiin markuu qofka soo bixi way isaga tagaan badanaa laakiin jaalishmaayaga sideed ku qaadan karta way dhibka meesha yaallo oo ah inuu qofka ka shaqaalaysiiyey shan qofood oo turki ah ayay waajib ku tahay marka laga yimaado gudaha turkiga xukuumadda ankara ayaa la wareegtay dhaqaalihii dalka soomaaliya iyadoona shaqo la-aan dhigtay kumanaan ruux oo soomaali ah waxayna hadda bilowday inay dhibaatooyin u geysato soomaalida ku nool gudaha wadankeeda dowladda federaalka ah ayaa mar kale qiratay inay kaalinta koowaad uga jirto musuq maasuqa adduunka iyadoo geesta kalena sheegtay inay ka jeesatay diinta islaamka cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya kulan shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu xusayay waxa loogu yeero la dagaalanka maalinta musuq maasuqa adduunka ayaa xubnihii ka qayb galay oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxay isaga markhaati kaceen musuq maasuqa ay ku sifowday dowladda federaalka ah waxa ay sheegeen in musuq maasuqu uu la degay islamarkaasina uu aada hoos ugu dhigay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah maxamed xasan baari oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday hadal dad badani ay ka warwareegayeen waxa uu sheegay in haddii ay yihiin dowladda federaalka ay baal marsan yihiin shareecada islaamka islamarkaana ay ka been sheegaan wuxuu intaa ku daray inay ku kacaan wax kasta oo laga xishoodo islamarkaana wax u dhowrani aanay jirin taasina ay keenayso in musuq maasuqu uu sii xoogaysto waxaa cid kastoo halkan soo istaagtay ay ka hadashay warbixinta sanadlaha ee la diyaariyay sanad walba in soomaaliya ay kaalimaha ugu horreeya uga jirto oo aan nahay dalalka ku tilmaaman musuq maasuqa markii lasoo hadal qaado ani waxaan aaminsanahay inay arrintaasu ay tahay arrin sax ah maxaa yeelay waxaan ka been sheegaynaa ku dhaqanka shareecada islaamka ka been sheegnaa waxaan ku dhiiranaa wax kasta oo dadku ka xishoodo sababtu waxay tahay musuqu waxba nala maaha wuxuu nala yahay wax aan ku faadno marka qofku uu ku dhex nodo reerkiisa wuxuu dhahaa waxaan meeleeyey intaasoo qofood waxaan u sameeyey qofkaas qaraabada waxaas aan u qabtay qaraabada aada wax u qabatida sifo sharciga wax maugu qabatay waa su-aasha la raba in la isweydiiyo inkastoo ee walba xafiisyada dowladda federaalka uu musuq maasuq saa'ida ka jiray iminka ayuu ugu sii daran yahay oo ay ku jirto waxaa loogu yeero doorasho dadban qarash aada u fara badan ayaa la kala qaadanayaa kaasoo hab musuq maasuqa lagula kala wareegayo sanad waliba hay-adaha shisheeye ayaa waxa ay sheegaan in qiimeyn ay sameeyaan ay dowladda federaalka ahi kaalinta koowaad ka gasho xagga musuq maasuqa waxaa la yaab leh inaanay jirin cid kula tartamaysa kaalinta koowaad ee musuq maasuqa oo dowladaha kale ee musuq maasuqa caan ku aho ay liiska iyada ka dambeeya ku jiraan wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kulan cilmiyeed u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada warbixin ku aadan sakariye cumar ayaa soo jeedinaya kadib kulan cilmiyeed ee wilaayada islaamiga ah ee gada ay u qabatay bulshada qeybaheeda kala duwan kulanka ayaa waxaa looga arrinsaday arrimo muhiim ah iyadoona ugu dambayntii laga soo saaray bayaan kulanka ayaa waxaa ka hadlay marti kala duwan kuwaas oo ka mid ahaa dadkii lagu casuumay kulan cilmiyeedkan ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee gado nabadoon cabdulaahi ansaari afhayeenka waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay gabagabada kulankan isagoona baaq muhiim ah u jeediyey dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ikhwaani haddii ummaddu ay baadi ka lunto oo qofka muslimkaa baadi ka lunto oo baadidiisii loo sheego meel uu gaari karo oo dhow loogu sheego waxaa mudan ama ma waxay tahay inuu baadidaas doonto mase inuu iska sugoos yidhaahdo meeshaas kama dooni karo iska fadhiya keebay sax ku tahay inuu baadidiisii doontay sax ku tahay muslimiinta baadidooda waa diintooda meeshay ka heli karaan oy ka gaari karaan oy ka xoojin karaan oy ka jahaadi karaan oy wax kaga kordhin karaan waaye baadidooda wataa muslimiintu waxaa naftaydiiyo tiinaba u dardaarmi inaan inta istaagno nin afka ka dhawaaqo iyo nin gacanta ka dhiibo iyo nin qoriga qaata inaan noqonno inaan noqonno guulaystayaalow wakhtigii wuu gabaabsiiyey giddigiinba soo baxa aynu gaarna libintii gurmadaay dad guul laga sitaa geed ma jiibsadee intaas kadib madasha kulan cilmiyeedka lagu soo gabagabeeyey ayaa waxaa laga akhriyey bayaan ka soo baxay kulanka waxaa noo qabsoomay kulan cilmiyeed ay qabatay wilaayada islaamka ee gado ayna ka soo qayb galeen culamaa udiinka aqoon-yahanka bahda waxbarashada odayaasha waxgaradka ah ganacsato iyo indheergarad ka kala timid dhammaan degmooyinka kala duwan eeay ka kooban tahay wilaayada waxaan isla garannay in dalka uu ku jiro gumaysi dhan walba ah waxaan isla garannay in diinta islaamka iyo ku dhaqanka qur-aanka ay yihiin habka ee keliya ee ilaah raalli ka yahay dadka iyo dalkana lagu samato bixin karo gabagabadii munaasabadan oo ahayd mid seher sar ah loo soo agaasimay ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab sheekha ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka ahdaafta ay u jihaadayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ugu baaqay waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee gadow in kaalintooda ay ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah taa ayaa waxay tahay xarakada ahdaafteeda iyo yoolalka ay higsanayso haddii qofku laga yaabo in badanoo idinka idinka mida inay wax kale ku jiraan ama uu fahamsan uu isleeyahay dadkan nimankan dagaalamaya ee xarakada iyo kuwa ka soo horjeeda ee riddada waa isku mid oo labadooduba inay kursi qabsadaan ayay doonayaan hadafkeennu sidaas ma aha hadafkeennu waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala aan raalli gelinno shareecadiisana aan ku dhaqanno intaas weeyaan si guud marka ee waxaan rabaa maadaama nooca aan nahay waxa inoo yaala ee aan wada leennahay walaalaynu noqonnay walaalihiin baan nahay waxa ina hor yaala markaas waynaga wada dhexeeyaan waa wax inaga wada dhexeeya weeye waxay u baahan yihiin marka si wada jira in loo qabto in loo qabto halkan duruus baa ka baxday walaalo badan baa juhuud bixiyey culimo badan baa timid aad baa loo hadlay niqaash badan baa la galay wax badan baa isla xaqiijiseen bayaankiiba hadda la soo saaray si guud marka waxyaalihii laga hadlay waa la caddeeyey culimmadu way caddaysay addimuquraadiya iyo waxay tahay waa la caddeeyey dhowaanahan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhacayay kulamo maamulada islaamiga ah ay la qaadanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo laga soo saarayay bayaano muhiim ah haweenka ku dhaqan degmada salag leh ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hadiyadu ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee farumaha hore ku sugan maxamed ciise ayaa ka warramaya waxaa deegaanka salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacday munaasabad ay halkaa deeq ku guddoonsiinayeen haweenka muslimaadka ah ee deegaanka salagle mujaahidiinta kuwooda ka howlgala wilaayada jubbooyinka haweenkan ayaa mujaahidiinta guddoonsiiyey ko iyo toban loor oo buskud ah shan kartoon oo timir ah iyo shan kartoon oo caanabooro ah iyagoona uga talagalay mujaahidiinta jira jiidda hore ee furimaha dagaalka haweenkan oo ka muuqata naceebka ay u qabaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa kaabaya ayaa ka hadlay waxa ay ku wareejiyeen mujaahidiinta anagoo ah gabdhaha muslimaadka ku nool degmada salagle ansaar iyo muhaajiriin ah walaalaheena mujaahidiinta ah oo noo qariibay ilaahay darkii dhiigooda u daadinayo gabdhaha muslimaadka inay xijaabkooda iyo diintooda ilaaliyaan owlaaddoodana ay ku barbaariyaan waa diinta islaamka waxaan oo uga hambalyeenahayaa ilaahay subxaana watacaala جنة الفردوس الأعلى في شهيدة كان نولنا عز إشارة كرم إنه كنا ولا هذا إلهي أغبرينا وحاكا لو أهل كان كشيغايا عن ولا لها نقوك المينا ينو عن كوري جيرين انتي كبرتينا عن دم بقل إيو طبعا إيو كو دولار أو بسكدة شان كرتون أو تمر أه شان كرتون أو عن بورة haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa ah kuwa ku tartama khayrka ciidamada xukuumadda miyanmar ayaa nolosha ku gubay kow iyo toban ruux iyagoo tacadiyaad kalena ka geystay gudaha waddankaas maxamed cali ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya dalka miyanmar ayaa ku waramaya in ciidamada xukuumadda ay xadgudubyo kala duwan ka geysteen tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee waddankaas askartan ayaa waxay tuulada ka qafaasheen dad rayid ah iyagoona gubay guryo badan oo ku yaala gudaha tuulada waxayna arrintan kaga jawaabayeen weerar lala beegsaday kolonyo ay ciidamadan la socdeen sida ay kusoo waramayaan dad goobjoogayaal ah muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya meydadka koob iyo toban ruux oo u badan dhalinyaro kuwaasoo si xun u gubtay kadib markii ay ciidamadu dab qabadsiiyeen guri ay ku sugnaayeen dadkan dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aada uga falceliyey fiidiyowgan waxayna ku tilmaameen xasuuq wuxuushnimo ah oo ay ku kaceen ciidamada xukuumadda miyanmar hay-adda sheegatay inay u dooda xuquuqda aadanaha ee taabacsan qaramada midoobay ayaa dhankeeda ku baaqday in cunqabataymo lagu soo rogo saraakiishii ka dambeysay xasuuqan haweenay u hadashay hay-adda ayaa sheegtay in dhacdooyinka noocan ah ay si joogto ah kaga dhacaan dalka miyanmar dhacdadana laga duubay muuqaal iyadoona intaasi sii raacisay in ciidamadu ay si ulakaca u xasuuqeen dadka rayidka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka miyanmar ayaa wajahaya dhibaatooyin adag oo uga imaanaya ciidamada xukuumadda waxaana dhowaanay askartu gubeen guryo badan oo ay lahaayeen dad rayid ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda turkiga ayaa shaacisay in askar ka tirsan ciidamadeeda lagu dilay weerar ka dhacay wadanka ciraaq bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadeeda lagu dilay dalka ciraaq waxay wasaaraddu sheegtay in kolonyo ka tirsan ciidamadeeda ay la kulmeen weerar xoogan kaas oo ka dhacay mandiqada maqlab albarqi ee waqooyiga dalka ciraaq bayaanka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ciidamadoodu dileen lix ka mid a kooxaha kurdiyiinta ee weerarka ku qaaday ciidamada turkiga hase yeeshee sooma aysan bandhigin cadeymo muujinaya sheegashadaas dowladda turkiga ayaa ka mid a dowladaha duulaanka ku jooga dalalka ciraaq iyo suuriya waxayna marar badan waddamadaas ka geysatay duqeymo ay ku xasuuqday dad rayid ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga intaa